xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda soomaaliya laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si la mid ah qaabka dalalka bariga afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha kenya iyo tanzaniya iyo jabuuti oo ethoobiya ay haddaba isticmaasho wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo waddankan dariska aan nahay etoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annaga iyo etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah waxaan isku haysanaa waxay tahay etoobiya siday badda ku soo gaaray dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan warkaas waxaan filayaa aad inuu u cad yahay waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda etoobiya ean dariska nahay shacabka etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed darisaan nahay ismaannaan dooran shalayna waan ahayn maantaan nahay berina waan ahaan doonaa laakiin inay jahawareeraan oo si aanay si aan jirin wax loogu sheego waan diidannahay waxaanan gaarsiinaynaa fariintaas soomaaliya in aanay mushkilo qabin laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelayn wax soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna ma horena uma soo dhicin haddana ma dhacayso
madaxweyne xasan sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan sidaas si la midana madaxda etoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho
adduunyadu xeeraray leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhaxeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahmi weynay maalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkaan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanan noo kala xukumay dhib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxibbaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan oo ay walaalahooda soomaaliyeed la macaamilaan maadaama walaalaha soomaaliya ay macaamilkooda ogol yihiin laakiin ha iska iloobeeno waxaas wax ka duwan ha iska iloobeeno ciidan badan soomaaliya dejinaynaa iyo saldhig badan soomaaliya ku yeelanaynaa mucaamilaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo u adeegidda shacabka reer etoobiya wax broblema oon ku qabno ma laha sida qawaaniinta caalamiga ay qabto inaan u wada macaamilno wixii dee kalsooni iyo issii wanaag iyo isku kalsoonaan badan iyo wixii waxaas wanaag wanaag wanaag unbuu sii dhalaaya ka yimaado mustaqbalka ah waa meesheeda laakiin maanta soomaaliya intaas ayay diyaar ula tahay xiisadda u dhexaysa labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badda lahayn ee ethoobiya uu heshiis is-afgarad la galay somalilan kowdii bishii jannaayo ee sannadkan kaasoo siinaya marin badeed